alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wcalaa aalihi wasaxbih wasalama tasliima kaiira amaa bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa darsigeennii shanaad ee ka mid ahaa duruusteennii ka warramaysay nolol maalmeedkii rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam darsigeenna maanta wuxuu ka bilaabmayaa ziyaaraatu rasuul sala allahu calayhi wasalam booqoshooyinkii rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam nebigeenna caleyhi afdalu salaatu watasliim waxaa dhici jirtay marka la gaadho wakhtiga barqada maalmaha qaarkood inuu soo booqdo dad ka mida qaraabadiisa iyo dad ka mida asxaabtiisa waxa uu tegey maalin maalmaha ka mida gurigii faatima radia allahu canha waa inantiisii oo aadka u jeclaa wuxuu gurigaa u tegey rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam si uu uga soo war helo oo u soo salaamo u soo eego inankii la odhan jiray alxasan ibnu cali radia allahu canh oo faatima ay dhashay ina calina ah rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam awow uu ahaa aadna u jeclaa wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam istaagay guriga daaraddiisa waanuu yeedhay oo wuxuu yihi ahama lukac ahama lukac oo macnaheedu yahay kii yaraa halkaa ma joogaa kii yaraa halkaa ma joogaa waxaa u soo baxay alxasan ibnu cali oo ilmo yara oo ordaaya faاltazamahu wa qabalahu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu ku dhegay waanuu dhunkaday oo huwa yaquul allahuma inii uxibuhu faaxibahu wa axiba man yuxibuhu ilaahow xasan waa jecelahaye adiguna jeclow cidda xasan jecella ilaahay u jeclow waana xadiid saxiixa bukhaariyo muslim baa wariyey waxaana laga qaadanayaa alxasan ibnu cali radia allahu canhu oo ahaa saxaabi asxaabtii rasuula ka mid ah inankii rasuulku awowga u ahaana ahaa siduu u jeclaa rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam iyo siduu ugu duceeyey ilaahay inuu jeclaado iyo qofka alxasan ibnu cali jeclaado jacayl sharciya oo aanu ku dhaafinahayn derajadiisa iyo mansilada ilaahay uu dejiyey in ilaahay subxaana watacaala uu jeclaanayo sidaa ugu duceeyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo qisadaa ka muuqata raxmatu nebiyina bisibyaan nebigeennu calayhi salaatu wasalaam ubadka yaryar naxariista uu qalbiga ugu hayey taasoo ka dhex muuqatay hadalkiisa iyo qaabka uu la dhaqmayeyba maalin maalmaha ka mida nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tegey gurigii faatima radia allahu canha dabeetana wuxuu weydiiyey cali oo wuxuu yihi ayna bnu camiki in adeerkaa mee waxaynu ogsoonnahay cali adeer buu ugu toosnaa faatima waayo rasuulka ilma adeer ruma ahaayeen laakiin carab luqadeeda waa ka mid in adeerka ibnu cam la idhaahdo oo waraqa ibnu nawfal khadiija radia allahu canha adeer buu ah haddana ibnu camiha ayaa lagu tilmaamay waxay tidhi faatima radia allahu canha kaana beyni wa beynahu shay fakharaj waxooge waanu isku yaro qaylinayoo waanu isku yaro dhacnayoo dabeetana guriga ayuu ka baxay fa arsala yabxaثu canhu nebigu calayhi salaatu wasalaam cid buu diray isagoo baadi doonaya cali bin abi aalib radia allahu canhu waxa uu doonayay khilaafkaa yar iyo murankaa dhex maray cali iyo faaimo inuu dhammeeyo bashar bay ahaayeen inkastoo dad khayr badan ay ahaayeen waa dhacaysay mararka qaarkood inay hadalka isku garan waayaan ama mawaaqifta qaarkood inay isku maandhaafaan waxaa rasuulka loo sheegay calayhi salaatu wasalaam cali inuu masaajidka hurdo u jiifo nebiga calayhi salaatu wasalaam masaajidka ugu tegey waa cali oo go-i uu ka dhacay dhinaciisa oo dhinaciisii ciidda uu saaran yahay oo ciiddu ay martay fajacala yamsaxu canhu turaab wayaquul qum aba turaab qum aba turaab rasuulku calayhi salaatu wasalaam naxariis iyo dabacsanaan isagoo u muujinaya ciidda ayuu ka masaxaya cali bin abi aalib radia allahu canhu waxaanu ku lahaa qum aba turaab qum aba turaab macnaheedu yahay ninkan ciiddu ay martay ciiddu ay ku dhegan tahayow meesha ka kac buu ku lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu booqan jiray asxaabtiisa kuwa ducafada ee taagta daran kuwa xanuunsanaaya guryahoodu ugu tegi jiro waa soo booqan jiray ciddii u yeedha nebigu calayhi salaatu wasalaam waa u tegi jiray mararka qaarkood isagoo kelidii socda mararka qaarkoodna iyadoo asxaabtiisu ay la socdaan saxaabiyaddii la odhan jiray mulayka waa anas binu maalik radia allaahu canhu ayaydii qoyskaasuna waxay qoys xidhiidh gaara ula lahaa rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam umu sulaym iyo reerkaasi oo saxaabigii la odhan jiray xaraam ibnu milxaan waa anas abtigii oo umu sulaym bay wada dhasheen wuxuu ka mid ahaa asxaabtii lagu dilay bi'ru macuuna meeshii lagu laayey ee lagu gumaaday asxaabtii qur-aan-yaqaanka ahaa ee nebigeenu aadka uga murugooday ee bildhan salaada dhexeeda uu qunuudayay isagoo habaaraya dadka gaaladaa ee asxaabta laayey ummu xaraam bintu milxaanna waa umu sulaym walaasheed waxay iyaduna ka mid ahayd dadkii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu aadka uga agdhowaa mararka qaarkood xataa dhabteedu ku seexan jiray waxaanay culimmadu yidhaahdaan maxramnima ka dhexaysay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo gabadha iyo umu sulaym iyo qoyskan umu xaraam waxay ka mid noqotay ciidan nebigu calayhi salaatu wasalaam uu usii bushaareeyey intaanay bixin oo wuxuu nebigu yihi awalu jeishin min ummati yakzu lbaxra qad awjabu ciidanka u horeeya ummadayda ka mid a ee xagga badda u duulaaya iyagoo duulimaad oo cadowga duulimaad ku ah badda marayaa jannadii ayay mutaysteen oo bimacnaa ay gelayaan ciidanka waxaa hogaaminayay mucaawiya ibn abi sufyaan radia allahu canh taasina waxa ay ka mid tahay manaaqibtiisa ammaanihiisa waxaa ku jirtay saxaabiyadda la yidhaahdo ummu xaraam ummu xaraam dagaalkaas ayay ku dhimatay qubrus meesha la yidhaahdo ee griiga agtiisa ah ayaana saxaabiyaddaasi radia allahu canha ay ku geeriyootay nebigu calayhi salaatu wasalaam reerkani haddii ay u yeedhaan waa u tegi jiray mararka qaarkoodna iyagoon u yeedhin buu u tegi jiray oo gurigooda xataa waa seexan jiray sida insha allahu tacala aynu arki doonno waxaa rasuulka u yeedhay mulayka mulayka waa umu sulaym hooyadeed iyo umu xaraam iyo anas ibnu maalikna waa ayeydii waxay rasuulka ugu yeedhay liطacaamin sanacatu raashin ay samaysay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu u tegey raashinkaana waxbuu ka cunay muu odhan anigoo ah nin qofkii hogaamiyaha oo ummadoo dhame dadkao dham ay daba socdeen islaani igu yeedhay gurigeeda oo raashin yar samaysay u tegi maaya ma odhan rasuulku kibirka iyo isla weynida aad iyo aad buu uga fogaa waxaana calaamad u ahayd iyo astaan aada u muuqata sifada wanaagsanoo la idhaahdo tawaaduca nebigu calayhi salaatu wasalaam qoyskaa markuu u tegey raashinkaa uu cunay wuxuu ihi quumuu fa usallii lakum kaaca aan idin tukiye salaaddu waa salaad sunno ah ujeeddada nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka leeyay waa inay salaadda ay bartaan marka wakhti salaadeedba iyadoon ahayn dadka salaad jamaca waa la tukin karaa si loo baro salaaddii ilaahay subxana wa tacaala uu ku faral yeelay salaadaha sunnayaasha ah ee aan faralka ahayn ee jamaaco in lagu tukado aan asal ahaan la sharciyeyn iyadoon la joogtaynahayn mararka qaarkood jamaaco waa lagu tukan karaa xadiidkan ayaa culimmadu ay ka faa'idaysteen nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo u yeedhay citbaan ibnu maalik citbaan ibnu maalik wuxuu nebiga ugu yeedhay meel gurigiisa ka mida oo uu ka dhigto meeluu ku tukado markuu masaajidka tegi kari waaye daadadkii waxaasi ay xidhaan inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu tukado citbaan markuu u tegey rasuulku salaadda ayuu horraysiiyey reerkan mulayka iyo qoyskan markuu u tegeyna cuntada ayuu horraysiiyey waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam marba arrinka loogu yeedho ama xaaladdaasi taagan ayuu horraysiin jiray oo citbaan salaad buu ugu yeedhay salaaddii buu horraysiiyey raashinkii uu u sameeyeyna dib buu u dhigay nebigu calayhi salaatu wasalaam mulaykana nebiga calayhi salaatu wasalaam cuntay ugu yeedhay cunadaa cunitaankeedii buu horraysiiyey salaadiina nebigu calayh isalaatu wasalaam uu dib dhigay anas ibnu maalik wuxuu ihi faqumtu ilaa xasiirin lana qad iswadda min tuuli maa lubis waxaan soo saaray buu ihi markuu nebigu yihi aan idin tukiyo caw yaroo aanu lahayn oo sidii loo goglanayey madoobaatayba fanadaxahu bimaa'in nebigu calayhi salaatu wasalaam biyo ayuu ku rusheeye uu ku saydhiyey sababtu waa maxay culimada qaar waxay idhaahdeen haddii laga shakiyo gogosha ama marada inay najaaso leedahay laakiin aan lagu hubin biyaa lagu rushaynaya bimacnaa in la maydhaa waajib maaha culimada qaarna waxay dhaha nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uga jeeday waxoogay maadaama caw aada u qallafsanayd oo qallashay ay tahay inay yaro dabacdo ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam doonayay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu istaagay buu ihi aniga iyo inan agoon ah oo nala joogay nebigaanu daba istaagnay walcajuuzu min waraa'ina islaantiina annagay naga sii dembaysay taana waxaa laga qaatay ruuxa dumarka ahi ragga walow maxaarimteedaba ha noqdaane saf la geli mayso haddii laba dumar iyo ka badan ay yihiin saf gooniye bay samaysanayaan oo ay rag la tukaneen walow raggaasi kuwii maxramka waaba ha noqdaane haddii gabadh qura ay tahayna kelideed bay saf ku tukanaysaa oo ragga dhinac istaagi mayso walow raggaasi inamadeedii iyo kuwa ayga oo ayeyda u ahayd iyo ha noqdaane nebigu calayhi salaatu wasalaam laba ragcadood buuna tukiyey buuhi kadibna salaaddii ayuu ka baxay markaasuu gurigeygii ka baxay nebigu calayhi salaatu wasalaam mararka qaarkood waxaa dhici jirtay in rasuulka calayhi salaatu wasalaam qoysaskiisa ama reerihiisii qaar ka midii ay raacaan marka loo yeedho nin reer farisa oo si fiican u yaqaanay maraqa iyo hilibka iyo sida loo kariyo ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam u yeedhay maalin maalmaha ka mid a markaasaa nebigu wuxuu ku uhi wacaishatu maci waan kuu imanaya laakiin caaishana way soo raacaysaa ogow ninku wuxuu ihi laa maya waa kelidaa wey yaani waxaan diyaariyey wax adiga un kugu filan qof labaad haddii uu ku soo raaco waa waa yaraanaya fa qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam laa nebigu wuxu uhi haddaba haddaanay caashii soo raacahayn iga raalli ah kuu iman maaye macnaa xaaskaygii oo gaajoonaysa dee intaan guriga kaga imaado oo anigu aan kuu imaado halkaa hilib iyo maraq ku cuni maayo iga raalli ah buuhi aan wax wada qabna weeyaan macnuhu ninkii yeedhmadiibuu ku celiyey nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi wahaadihi maci haddaad aniga i yeedhay tanina way raacaysaa ee ogow waa caaisha radia allahu canha ninku wuxuu ihi maya kuma soo raacayse kelidaa kaale rasuulka ilaahayow nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu sidan leeyahay ma aha amar xukum sharciya wata wuxuu ku hadlayaa hadalkii basharnimo ee dadku ay isweydaarsanayeen waana ta keentay ninkaasi inuu ku idhaahdo maya kelidaa un kaale ila hadduu yahay amar xukum sharciya wata hadalkama soo celiyeene almuhim markii dambe ninkii wuxuu yidhi waaye ha ku soo raacda iyaduna waa markii saddexaad faqaama yatadaafacaani xataa atayaa manzilahu caaisha radia allahu canhu iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo baratamaya ayaa kacay markaasaa ninkaa gurigiisa ay tageen walxadiid fii saxiixi muslim waxaanu muujinayaa xaaladda ama wakhtigaas oo kale baahida jirtay oo inay gaaja jirtay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu doonay reerkiisii inaanu ku eegin ay wax la qabaan waxa ninkaasi u diyaariyey ay la soo dhadhamiyaan ayay taasi calaamad u tahay waxaanay taasi deliil u tahay xusnu cishrati الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam maca zawjihi dhaqankii wanaagsanaa ee rasuulkeenna ee uu kula dhaqmi jiray xaasaskiisa iyo nafqaybsigii rasuulku calayh الsalaatu wasalaam uu la lahaa mar kale sida anas bnu maalik uu wariyey nin dawaarla ah ayaa rasuulka calayh الsalaatu wasalaam raashin u sameeyey markaana waxaa raacay anas bnu maalik radia allahu canhu ninkaas wuxuu noo soo dhigay buu uhi khubus heed laga sameeyey iyo maraq maraqa waxaa ku jiray dubaa baalkan aanaa dubaha aynu idhahnaa alqarcuna waa la idhahdaa fii luqati اlcarab iyo qadiid qadiidka waxa la hilib kasta oo la qallajiyey oo milix lagu qallajiyey wuxuu noqon karaa qamadi waxaan u jeedaa muqumad waxaa kaluu noqon karaa areerin waa hilibka noocaasa ninkii markii uu noo soo dhigay raashinkaa khalaas uu iska tegay oo shaqadiisii iyo hawshiisiibuu ku dhaqaaqay fajacala rasuulu اllahi yaakulu min dalika dubaa wayucjibuhu rasuulku calayhi salaatu wasalaam baalkaa dubaaga la idhaahdo dubaha aad buu u jeclaa waanu ka heli jiray wuxuu bilaabay inuu cuno wara'aytuhu yatatabacu dubaa min xawli saxfa waxaan arkay rasuulkii ilaahay oo xeedhadaa hareeraheeda ka urursanaya meel kastoo uu yaallo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka soo qaadanayay waxaa la isweydiin karaa sookii nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo aadaabta طacaamka baraaya saxaabigii yaraa camr bn abi salama lo odhan jiray sookii ku yidhi yaa ghulaam sami illaaha wakul biyamiinika wakul mimaa yaliik inankaaganoo bisinka u qabo midigtana ku cun xagga kusoo xigtana ka cun markaa sidee nebiga calayh salaatu salaam gacantiisu ay u tallaabaysa ma wixii uu asxaabigaa u diiday buu nebigu calayh salaatu salaam samaynayey culimmadu waxay idhahdeen maya waa laba arrimood oo kala duwan oo haddii raashinka ku jira xeedhada ama saxanka dhammaantii uu isku wada mid yahay markaasaanay bannaanayn qofku inuu dhinacyada kale ka darsado ee ay tahay inuu ku gaabsado dhinaca soo xigta uun laakiin haddii raashinku uu noociyo leeyahay noocan qofka hor oolin ee dhinaca kale yaalla wuu soo qaadan karaa marka xadiidkanina taasu u daliil yahay anas ibnu maalik wuxuu uhi markii aan arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo bahalkaa jeclaysanaya waan u tuurayey buu hi nebigaan calayh salaatu wasalaam hordhigaayey aniguna maan cunahayn falam azal uxibu dubbaa'a min yowmaidin kamaan suulin araa dubbaha inaan jeclaado laga bilaabo maalintaas waayo nebigii ilaahay oo jecel baan arkay marka halkaa waxaa la isweydiin karaa jacaylka nebigu calayhi salaatu wasalaam uu jeclaa cuntooyinka qaarkood sida aaraa dubbaha waa jeclaa wa kaana yuxibu alxalwa waalcasal se bukhaari wariyey wuxuu nebigu jeclaa malabka wuxuu jeclaa macmacaanka marka arrintaasi ma waxay ahayd arrin cibaado ah oo nebigu ummaddiisa u sharciyeynayo oo lagaga dayanayo miyay ahayd maya arrintaasi waxa ay ka timi dookha xagga nafta ee nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka kale uu kala mid ahaa marka haddii adigu aanad jeclayn tusaale ahaan waxa macaane nebigu calayhi salaatu wasalaam uu jeclaa ama dubbaha uu jeclaa lagu odhan maayo waa dembaabtay oo rasuulka ilaahay baad khilaaftay laakiin shaygu nebigu jeclaa calayhi salaatu wasalaam haddaad jeclaato oo aada u jeclaato jacayl aad nebiga calayhi salaatu wasalaam u hayso taa waa laga abaalmarinaya waana ta anas ibnu maalik radia allahu canhu uu ka hadlaayo nebigeennu calayhi salaatu wasalaam marka uu dadka booqanaayo ama la casuumo ee loo yeedho suuqyada ayuu dhex socon jiray maruu lugaynayo iyo maruu saaran yahay gaadiid gaadiidkiisu xaaladaha qaarkood wuxuu noqon jiray dameer oo dameer la dhaahdo cufayr ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam lahaa mararka qaarkood waxaa dhici jirtay in nebiga calayhi salaatu wasalaam dameerkaa xagga dambena cidi inay ka fuusho oo cid kale uu fangeliyo ilaahay baa qur-aanka ku sheegay nebigu inuu ahaa bashar suuqyada dhex socda oo dhex lugeeya waa kuwii kuwii gaaladaha yidhi maa lihaada arasuuli yaأkulu طacaama wayamshi fi اlaswaaq waa maxay rasuulka raashinka cunaya suuqyada dhex socda macnaa bashar annagoo kala seelna loogu soo diro oo rasuul looga dhigay kibirkooday taasi calaamad u ahayd waxay leeyihin miya malaa'ig naloo soo diro haddii rasuul naloo soo diraayo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay rusushii rasuulkeenna ka horreysay dhammaantoodba inay sidaa ahaayeen nebigeennu calayhi salaatu wasalaam markuu soconaayo socodkiisu muu ahayn miduu takalluf ku jiro oo sidii qof luudayo kale uu socdo manuu ahayn miduu isku dhibo oo dheerayn aanu ilaahay u dhalin uu iska keenkeeno ilaahay baa subxaana wa tacaala tallaabo dheeraan u dheliyey rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam saxaabadu waxay sheegeen nebigu marka uu soconaayo calayhi salaatu wasalaam inaad moodaysay sidii qof meel taaga ka soo dhaadhacaya waxaanaynu ogsoonahay qofku meel taaga maruu ka dhaadhacayo tallaabadiisu way dheeraanaysaa socodkiisuna deg deg buu noqonayaa waayo dee nusuulkaas ayaa hoos uu ugu riixmaya waxaa kaloo asxaabtu ay sheegeen ninka ugu dheereeya nebiga calayhi salaatu wasalaam haddii uu la socdo inaanu markaa gaadhi jirin nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka dheerayn jiray nebigeennu calayhi salaatu wasalaam intaa uu soconayo haddii xagga dambe looga yeedho amaba se xagga dambe sanqadh uu ka maqlo qoortiisoo qura ma leexin jirin kaana ida iltafata iltafata jamiica hadduu daymoonayo waa wada jeesan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u wada jeesan jiray dhinacaa looga yeedhay ama uu doonayo inuu eego laakiin may dhici jirin isagoo sidaa u socda xagga dambe haddii looga yeedho ama uu doono inuu eego inuu qoortoo qura leexiyaa may dhici jirin nebigeennu calayhi salaatu wasalaam markay asxaabtiisu la socdaan loolama socon jirin sida boqorada iyo ragga madaxda iyo loo socdo ah dadku inay daba socdaan oo isagu dadka u ka horreeyo nebiga calayhi isalaatu wasalaam asxaabta qaar waa ka horrayn jireen qaar waa dhinacay socon jireen rasuulka calayhi isalaatu wasalaam laakiin xagga dambe rasuulka kamay mari jirin nebigeennu calayhi isalaatu wasalaam intaa uu soconaayo haddii qof uu ka soo horbaxo kaana yastaqbiluhu bilbishrati waalibtisaam wuxuu ku qaabili jiray weji furfuran iyo dhoolla caddayn waa ka yihi jariir ibnu cabdillaahi radia allahu canhu maa laqiyanii rasuulu llaahi salى اllahu alيه wasalam yani mundu an aslam ilaa tabasama fii wajhi laga bilaabo markaan islaamay mar kasta oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ila kulmo ama aan u galo wuxuu rasuulku igu qaabilayay uu igu soo dhoweynayey dhoolla caddayn nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid dhoolla caddayntiisu ay aada u fara badan tahay ee dhoolla caddayntu waxay qayb ka tahay weji furnaanta weji furnaantuna macruufka iyo wanaagga ayay ka mid tahay dadka loo galo waa ka yihi nebigeennu calayhi isalaatu wasalaam laa taxqiranna min almacruufi shay-a walow an talqa akhaaka biwajhin talq wanaagga ha yaraysanin haba noqdo wanaaggaasi qof walaalkaaya oo muslima oo aad ku qaabishay weji furfuran oo soo dhoweyn iyo farxad iyo qalbi furnaani ay ka muuqato weji macbuuska iska ilaali iyadoo wejigaagu uu xidhan yahay oo laa ay ku qoran tahay ha qaabilin waxa weeyaan dadka muslimiintaa qalbigaagu dadka siduu u yahay waxaa laga akhrisanayaa wejigaaga marka wejigaagu ha ka turjuma qalbigaaga wanaag iyo wax fiican iyo dhoolla caddayn waxaanuu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam dhoolla caddayntu inay tahay sadaqad walaalka haddaad u dhoolla caddayso tabasumuka fii wajhi akhiika sadaqa dhoolla caddaynta walaalkaaga muslimkaa markaad la kulanto aad u dhoolla caddaysaa waa sadaqad buu uhi nebigeennu calayh isalaatu wasalaam wuxu uhi cabdillaahi bnu اlxaariث radia allahu canhu maa ra'aytu axada kaana akara tabasuma min rasuuli اllaahi salى اllahu alيyه wasalam maan arag qof ka dhoola caddayn badnaa rasuulka ilaahay sidaynu horeba u tilmaannay mararka qaarkood waxaa dhici jirtay in rasuulku uu soo maro caruur yaryar kaana yusalimu calayhim caruurta yaryar waa salaami jire rasuulku calayhi isalaatu wasalaam iyaguna nebiga waa jeclaayeen oo waa ku soo dhowaan jireen nebigu wuxuu u salaaxi jiray madaxa iyo wejiga ayuu rasuulku calayhi isalaatu wasalaam u salaaxi jiray jaabir ibnu samura wuxuu yidhi nebiga calayhi isalaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida baxay kharajtu macahu aniguna waan raacay fastaqbalahu wildaanun inama yar yar ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka hor yimi fajacala yamsaxu khaday axadihim waaxidan waaxida wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam bilaabay inuu dhabannada u salaaxo mid mid uu gacanta wejigiisa u mariyo wa amaa ana famasaxa khadii anigana nebigu calayhi salaatu wasalaam dhabankaygu salaaxay fawajadtu liyadihi bardan wa riixa gacantii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaan ka dareemay laba arrimood waa ta koobaade waa qabow gacanta nebigu gacan kulul ama xanaf leh oo dadka xagataa ma ahayn waa ki yidhi anas bnu maalik maa masastu xariira walaa diibaajan alyana min kafi rasuuli اllaahi salى اllahu alيه wasalam weligay maan taaban xariir xariirta guud ahaan iyo nooca xariirta ka mid ee aadka usii jilicsanee diibaajka la idhaahdo oo ka jilicsan rasuulka calayhi salaatu wasalaam sacabkiisii iyo gacantiisa waxa weeyaan inteeda hore waxaa kaloo uu tilmaamay gacantaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inay aada iyo aada u udgoonayd kaanama akhrajaha min ju-uunati cataar waxaabaad moodaysay inuu gacantiisa rasuulu ka soo saaray salladda ninka cadar iibiyaha ee cadarka uu ku gurto waxaynu ogsoonnahay salladdaasi inay sallad aada u udgoontee noqonayso dee cadar baaba ku jiraba oo lagu guraa oo had iyo jeeraale waxa weeyaan ku dhex jira markaa gacanta rasuulku calayhi salaatu wasalaam saasay u udgooneyd iyadoo ilaahay abuur ahaanba rasuulka u udgooneeyey oo asxaabtu ay sheegeen haddii ay waddo maraan oo rasuulku uu uga horreeyey inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam waddadaa maray inay ku garan jireen udgoonka waddadaasi ka baxaaya ayaa haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam uduga uu aada u jeclaayo mar walba nebigu calayhi salaatu wasalaam uu is-udgoonayn jiray mararka qaarkood waxaa dhacday inuu masaajidka ku soo maray koox dumara oo fadhiya gacanta isagoo u tilmaamaya halkaasuu ka salaamay nebigu calayhi isalaatu wasalaam markaa dumarka waa la salaami karaa laakiin culimmadu waxay dhahan waa in fitno laga aamin yahay qaarkoodna waxaabay shardi ka dhigaan inaanay ahayn hablo dhalinyara oo shabada ah ee dumarka iska waaweyn iyo islaamaha iyo kuwaan dhibaato iyo xumaan iyo shar arrintaasi inay dhasho aan looga baqahayn ayaa arrintaasi ay ku ururiyaan nebigeennu calayh afdal salaatu watasliim intaa uu soconaayo haddii qof uu ka hor yimaado oo qofkaasi uu joojiyo muu odhan jirin nebigu calayhi salaatu wasalaam iigu kaalay xafiiskayga ama masaajidkaanoo fadhiyay igu kaalay ama gurigay igu kaalay meeshani waa wadeeha ay istaajinay halkaa la joojiyey buu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu istaagi jiray mararka qaarkood waxaa dhici jirtay gabadh addoona oo addoomihii magaalada madiine ka midii inay nebiga calayhi salaatu wasalaam joojiso oo nebigu uu isu taago oo uu dhegaysto oo mararka qaarkood rasuulka ay kaxaysato ay tidhaahdo meere heblaayaan dan u leeyahay adiga kugu xidhane kaale iga soo qabo oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu raaco tawaaduciisa sida ilaahay subxaana watacaala uu yidhi wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin raxmad buu ahaa ilaahay caalamka oo dhan uu soo hadiyeeyey dumar baa mararka qaarkood rasuulka calayhi salaatu wasalaam joojin jiray isagoo waddooyinka maraya iyagoo arrimaha qaarkood weydiinaya ama xaajooyin iyo baahiya u bandhigaya nebigu waa la istaagi jiray walow gabadh quraba ha noqota waayo khalwo noqon mayso iyo la gooni noqoshadii ruuxa dumarka ah waddadaa ummadoo dhami ay marayso haddii waxa weeyaan gabadhi ay ninka la istaagto iyadoo wax weydiinaysa sheekhii tusaalahaan iyadoo mas'alo weydiinaysa ama baahi iyo dan kaloo ay leedahay iyadoo u bandhigaysa meel dadka ka qarsoon indhahooda haddii la galo ayay khalwo noqonaysaa waxa uu ku waramay saxaabiga laha cadi bni xaatim aلطaa'i markii u horreysay nebiga calayhi الsalaatu wasalaam uu la kulmay isagoon rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam rumayn anigoo la socda buu yidhi ayaa gabadh baa u dhawaaqday inan yarna way wadataa gabadhaasi waxay gabadhaasi tihi ina lanaa ilayka xaaja dan baanu kuu leenahay rasuulka ilaahay dhinac bay ula baxeen nebiga calayhi الsalaatu wasalaam in badan badan badan badan ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam la taagnaa markaasaa intaan fikiray baa waxaan idhi wallaahi diintayda ashhadu annaka bariiun min diini wa diini nucmaan ibni mundir waxaan markhaati ka ahay diinta anigu aan haysto iyo nucmaan ibnumundir ninka la haha diinta uu haysto inaad beri ka tahay oo shaqo aanaad ku lahayn bimacnaa diintaadan ay ka wanaagsan tahay وأنka low kunta mلكا lam yaqum maعahu sabiy وامرأaة طuلama ara haddaad ahaan lahayd nin boqora ama madaxtinimo waxaanuu sheegayo ku raadinaya waktigaa dheer aan arko gabadh iyo inan yar halkaa lamaa taagnaateen faqadafa الlahu fيi qalbi lahu xubaa jacaylka nebiga عalaيه الsalaaةu wasalaam ayaa ilaahay qalbigiisa qalbigeyga uu ku tuuray waxaana sababu noqday dhaqankaa wanaagsan ee nebiga calayhi salaatu wasalaam ka muuqday nebigeennu calayhi salaatu wasalaam intaa uu magaalada madiine uu dhex maraayo ee arrin uu u socdo waxaa ka muuqatay socodkiisa qaabka u soconayo dadka qaabka uula hadlaayo qaabka uula dhaqmaayo tawaaduciisa iyo kibirka siduu uga fogaa basharnimadiisa madaxtinimo iyo hogaamin iyo isla weyni iyo waxaasi qof aanay ku jirin inuu yahay mararka qaarkood wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam soo maray inan neef adhiya oo uu gowracay doonaya haragga inuu ka saaro si fiicanna aan u aqoon sida haragga looga saaro wuxuu nebigu ku uhi tanaxa xataa uriik oo bal ka dhinacu dib uga joogso aan ku tuso sida haragga looga saaree fa in ilaa araka tuxsinuu taslakhu waayo sida ii muuqata garan maydsid sida neefka haragga looga saaro fa adkhala yadahu bayna aljildi wallaxm fadaxasa biha nebigu calayhi salaatu wasalaam neefka haraggiisii iyo hilibkiisii buu gacantiisii sidaa u kala dhex geliyey isagoo ku kala siibaaya xataa tawaarat ila alibt ilaa gacantiisi ay qarsoontay oo ay ku dhex qarsoontay haragga iyo hilibka dhexdoodii ilaa kilinkilada markaasaa nebigu uula hadlay inanku wuxuu ku uhi haakada yaa ghulaam faslakh war sidaa haragga uga saar waa qaab aada u fiican oo xoolaha haragga looga saaro hindidaya baan ku arkay iyo carabta iyo inagu ma naqaan maanta o dhan midiyar un baynu saa aynu ugu kirkirayna weliba mararka qaarkood waxaa la sameeyaa marka inta u horeysa la dalooliye udhaxaysa haragga iyo hilibka ayaa halkaa biyo xoog badan oo qasabad baragshar loo kale ayaa lagaga furaa uma baahanaysidba maanta o dhan inaad midi ku jirhjidho sida dumarkeennu ay sameeyaan khalaas sidii waxa weeyaan shaad neefku uu gashanaayo baldhamadii laga jaray oo sidaa looga siibay oo kale ayuunbaad haragga uga siibaysa marka waa nebi maxamed oo neef haragga ka bixinaaya allahu akbar waxay calaamad u tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam basharnimadiisii kibir iyo isla weyni iyo madaxtinimo raadin iyo dadku in ay isaga madax ahaan u daba socdaan oo qaabka madaxdoo kale ay ula dhaqmaan inaanu rasuulku doonahayn ayay calaamad ula tahay waxaa nebigu uu soo maray mar nin dheri karsanayo o dheri dabka u saaran yahay markaasaa nebigu wuxuu ku yihi ataabat burmatuka war dherigaagani ma bislaaday suu yihi haa aabbaha iyo hooyadee lagugu furaye rasuulka ilaa wuu bislaaday waslad yar buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka qaato markaasuu wasladii yarayd uu bilaaba inuu cuno oo uu calaaliyo markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka ma baryi jirin laakiin tani baryo maaha waxay culimmadu idhaahdaan qofka aada og tahay su-aashaad iyo waxaad weydiisato inaanu dhibsan ahayn ee uu kuba farxayaba oo uu jecel yahay inaad wax weydiisato waxa aad weydiisataa maaha su-aashii shareecadu ay dhaleecaysay ee ay ka digtay laakiin qofka aanad ogeyn su-aashaadaa miyuu dhibsanayaa mise dhibsan maayo ama aada og tahay inuu dhibsanayo culays u arkaayo kaasay tahay inaanad waxba weydiisan dee daruura inay keenta mooyaane shakina kuma jiro asxaabta rasuulka ridwaan ullaahi calayhi haddii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu wax weydiisto inay arrintaa aada ugu farxayeen oo u arkay in arrintaasi ammaan iyo sharaf iyo darajo iyaga inay u tahay nebigeennu calayhi salaatu wasalaam markuu yimaado cid u yeedhay ama uu booqanaayey gurigooda albaabka iskumuu beegi jirin albaabka ama dhinaca midig buu ka istaagi jiray ama dhinaca bidix guryuhu way yaryaraayeen oo qolqol bay ahaayeen oo qofka albaabka isku beegay halkaa istaagaa marka la furo guriga ilaa daakhilkiisa gudihiisa hore ayuu arkaya daahiyena wakhtigaa inta badan may jirin waana arrin guud ahaanba ka mid ah aadaabu اlisti'daan oo inamaa jucila اlisti'daan liajli اlbasar maxaa loo sharciyey qofku markuu dad u yimaado inaanu gurigooda iska gelin ilaa uu gurigaasi garaaco dabeetana marka lala hadlo u idhaha asalaamu calaykum marka la idhaahdo waayo uu magaciisa sheego khaladka aadaabta istiidaanka khilaafsan ee waddankeenna aadka uga jira waxaa ka mid a marka la idhahdo waayo qofku inuu idhaahdo waa aniga amabase inuu ku hadlo kelmad isweyneyn tusinaysa uu idhaahdo waa annagee naga fur waa annagee hadda waa kelidii tabcan waa maxay yaani waa tacdiim nuuntaas waa nuunu tacdiim wuu isweyneynaya nebigu calayhi salaatu wasalaam arrinkaa waa diidey oo asxaabi saxaabta ka midii maruu albaabka ku soo garaacay uu ihi man uu ihi ana rasuulku wuxuu ihi ana ana kalmustankir aniga aniga baad leedahay isagoo nebigu calayhi salaatu wasalaam qaabkaa u dhaqmay diidaaya qofku waa inuu sheego magiciisa waayo maxaa la rabaa qofkanaad doonaysa inaad u gasho qofkaa tahay inuu ogaado ila dadka qaar baanu jeclayn inay usoo galaan soo maha waxaanu xaq u leeyahay dadkaaanu jeclayn inay usoo galaan ama hadduu ku jiro xaalad aanu jeclaynba inay cidi u timaado inuu idhaahdo irjic wain qiila lakum irjicuu farjicuu so ilaahay ma odhan haddii laydi yidhaahdo noqda noqda ha ka xumaani waa xaq qofku uu leeyahy qofkii aad u timi ee gurigiisa aad ku soo garaacday ee aad tidhi waa hebel hadduu ku dhaahdo iga raalli ah oo iska noqo adoon dhibsan qun yar iska noqo adigaba xaaladaha qaarkood way dhici kartaa inaanad jeclayn in laguu soo galo ood howl hawl haysato ama wax ku mashquulsan tahay waana aadaab ilaahay subxana watacaala inoo sharciyeeyey maaha qofku inuu idhaahdo hebel dib dambayse ugu tegi maayo oo maxaa dhacay ma ninkan gurigii ugu tege ee igu yihi orodoo noqo ma ninkaasaan u tagaa war ilaahay baa yidhi haddii la yidhaahdo noqda iska noqda hadday arrin xuntaasi tahay ilaahay subxaana watacaala ma sharciyeeyeen oo addoomihiisa ma fareen marka nebigeennu calayhi salaatu wasalaam albaabka iskuma beegi jirine dhinac buu istaagi jiray dadka maanta khaladka aadka u gala waxaa ka mid a ee guryaha iyagoo furanba hadday arkaan daf iska yidhaahda qolooyinkan wakaaladda biyaha u shaqeeya ee saacadaha biyaha qora iyo kuwa saacadaha laydhka qora waxaabaad mooddaa guriga inay iyagu leeyihiin hadduu albaabku furan yahay cidba fasax ma weydiistaana way iska soo gelaya waxaa laga yaabaa dumarkii oo halkaa iska waran oo ile gurigoodii bay joogtaane iska marya dhigtoo dee xijaab iyo wax ragga ka astura aan xidhnayn inay ku dhex dhacaan baa laga yaabaa gabadha tidhaahda waab waa bal yaro joogaan xijaabkii soo xidheen waxaa laga yaabaa inay la yaabaanba taasi waxay calaamo u tahay tacaaliimtii islaamka iyo aadaabtii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu ku dhaqmi jiray ummaddana uu baray sida looga fogaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam si aynu sheegnay dhinac buu iska taagi jiray albaabka kadib halkaasuu idan weydiisan jiray waana salaami jiray dadka kadib haddii la dhaha soo gal saasuu guriga uu ku geli jiray nebigeenu calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa qaar ka mida oo si gaara xaaladaha qaarkooda u booqday oo guryahooda ugu tegey waa jireen sidaynu hore u tilmaannay waxaa ka mid aha citbaan ibnu maalik waxaa saxaabi indhadareeyey qoomkiisana imaam buu ahaa mararka qaarkood waxaa dhici jirta inuu roobda-o tog u dhaxeeye gurigiisa iyo masaajidka uu xidho markaa wuxuu doonay gurigiisa meel ka mida inuu si gooniye ugu calaamadsado masjid ahaan waxaana la dhaha masaajid ulbuyuut baa la dhahdaa masaajidada guryaha waana sunna mahjuura sunnadaas waa sunno maanta laga tegey dadka badankoodu aanay ku dhaqmin haddii la weydiiyo o la idhaahdo gurigaaga halkaad kaga tukataa inuu dee marba meeshii igu soo hagaagtaa ama aan doono un sunnuhu wuxuu yahay gurigaaga meel ka midi waa inay jirto qolkaagad seexata ha noqoto fadhi ha noqoto qol kale ha noqoto qoldhad yaroo daaradda ku taalla ha noqoto meel guriga ka mida oo aada u niyootay masaajid ahaan masjidulbeyt masaajidkii guriga oo salaadda aad ku tukataa waa inay jirto saxaabigan wuxuu rasuulka ugu yeedhay meeshii masjidulbeytka u noqon lahayd masaajidka guriga inuu asteeyo oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ugu tukado raashinna rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa u diyaariyey nebigu hawshii loogu yeedhay buu horraysiiye wuxuu yidhi ayna ayna turiidu an usalliya fii beytik halkaad doonaysaa gurigaaga inaan kaga tukado deetana meel buu tusay wuxuuhi rasuulka ila halkaa igu tuko caw yar baa nebiga calayhi salaatu wasalaam loo dhigay cawdii buu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku tukaday laba ragcadood buu tukiyey halkaa saxaabiga iyo saxaabadii kale ee u yimi nebigu calayhi afdal salaatu watasliim dadka uu booqdo si fiican oo furfuran ayuu ula dhaqmi jiray kaannahu waaxidun min ahli lbeyt oo aada moodid inuu yahay qof ka mida qoyskaa uu tegey dadku aadka ugu tegi jiray waxaa ka mid ahaa saynu horeba u sheegnay qoyskii reer abu alxe umu sulaym radia allahu canha oo xaaskii abu alxe ahayd anas bnu maalik abu alxa ma dhalin laakiin xaaskiisa umu sulaym ayaa dhashay nebigu aad buu ugu tegi jiray markii la weydiiye la yihi qoyskaa rasuulka ila aad baad ugu xidhan taha oo si gooni aad u xanaanaysaa sababtu waa maxay wuxuu nebigu uhi inii arxamuhaa lianna akhaaha qutila macii aw lianna qutila macii akhuuha bukhaari baa wariyey gabadha naxariis badan baanu hayaa buuri rasuulku calayh isalaatu wasalaam waayo walaalkeed oo aniga ila socda oo jihaadka igula jira ayaa la dilay waa xaraam ibnu milxaan saxaabigii la odhan jiray nebigeenu calayhi salaatu wasalaam umu sulaym wuxuu sheegay inay ka mid tahay dadka jannada gelaya dadka jannada loogu bushaariyey bay ku jirta waxaan u sheegayaa in badanoo ka mida asxaabta jannada loogu bushaariyey waynu naqaanaa laakiin aada caan uma aha inay inay umu sulaym ay ka mid tahay waxaa muslim uu ku wariyey saxiixiisa inuu hi nebigu calayhi salaatu wasalaam dakhaltu ljanna fara'aytu fiiha imra'ata abi alxa jannadaan galay waxaan jannadii ku soo arkay abu alxe xaaskiisa waa umu sulaym qaala calayhi salaatu wasalaam ra'aytu lqumaysaa fi ljanna wasamictu amaamii khashkhashatan faidaa huwa bilaal saxaabiyaddaasi ayaan ku arkay jannada hortaydana waxaan ka maqlay sanqadha jaantu ay bixiso ama kabto yacnaa qof hortayda soconaya dabeetana waan eegayo mise waaba bilaal nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii bilaal weydiiyey ee ku yidhi war jannadan ayaan kugu soo arkay bilaalow maxaad samaysaa se bukhaariyo muslimba wariyeen bilaal wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow wax kaloo aan sameeyo garan maayo oo bimacnaa dee dheeraadkaa faralladan laysla yaqaan ee muslimiintao dhami markaa ay gudanayeen iyo sunnayaasha kale ee dee caanka ee aadka u muuqda ee muslimiintu ay samayn jireen oon ka ahayn mar kastoo aan tahaaro qaato oo aan weysaysto inaan laba ragcadood tukado markaa sunat lwuduu baa la dhaha ama sunatu tahaara wakti salaadeed ba yaanay noqonin mar kasta oo aada weysaysato ama maydhasho waajiba aada maydhato dabadeed waxaa sunnaa inaad tukato labadaa ragcadood waana laba ragcadood oo qiimo badan oo sabab u noqday bilaal radia allaahu canhu inuu dadka kale wax ku dheeraado uu kagamana kagana mid noqdo min ahli اljanna radia allahu canhu sida aynu sheegnay nebigu calayhi salaatu wasalaam dadkaa uu tago wuxuu la dhaqmi jiray sidii qof iyaga ka mid oo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam umu sulaym gurigeeda maalin uu tegey wuxuu arkay inan yaroo la odhan jiray abu cumayr abu cumayr anas bay xagga hooye ka walaaliyeen waa ina abu alxa abu cumayr radia allahu canhu inankaa yar wuxu aha mid markaa naaska laga daayey siduu anas sheegay fuaym kaana liya akhun sagiir fuaym yuqaalu lahu abu cumayr waxaanay qisadiisaa culimmadu u deliishadaan ilmaha yar in kunyo loo bixin karo oo la odhan karo ilmihii yaraayee sanad jirka ahaa laba jirka ahaa ama dee ka weynaa abu fulaan in la odhan karo bukhaarina waa ka saxiixiisa u baabaystayba baabu kunyati sagiiri wاlkaafiri dabeetana wuxuu keenay xadiidka anas kaana liya akhun sagiir yuqaalu lahu fuaym yuqaalu lahu abu cumayr ilmo yar in kunyo loo bixin karo u deliishaday oo abu fulaan abu hebel la odhan karo kunyada shardi uma aha qofku inuu caruur leeyahy qof weynuu caruur le inuu yahay gaalkana in kunyo loo bixin karo wuxuu u deliishaday xadiidkii cabaas ee nebiga uu ku yihi cabaas ina camaka abaa aalib kaana yansuruka wayaxuuطuka fahal nafactahu bishay abu aalib isagoo kaafira haddana la odhan jiray abu aalib oo kunyadaasi waxa weeyaan uu lahaa nebigu wuxuu arkay abu cumayr oo bedelan oo muruga ay ka muuqato umu sulaym buu weydiiye wuxuu uhi inankii abu cumayr wejigiisa waan saluugee maanta maxaa ku dhacay waxay tidhi shimbirkii yaraa uu ku ciyaari jiraybaa ayaa ka dhintay markaa kaasuu ka murugaysay lucbadiisii buu waayey nebigu calayhi salaatu wasalaam inankaa yaree geeriyeysana dee shimbirkiisii yaraa ka dhintay isaga oo la kaftamaayo ilowsiinaaya murugadaasi uu dareemaya wuxuu ku yidhi yaa abaa cumayr maa facala nuqayr yaa abaa cumayr maa facala nuqayr abuu cumayrow shimbirkaagii maxaa ku dhacay abuu cumayrow shimbirkaagii muxuu falay ilaa dee kii yaraa nebigu calayh isalaatu wasalaam uu kaga qosliyey oo murugadii uu kaga biyey mararka qaarkood nebigeennu calayhi salaatu wasalaam guriga umu sulaym waaba seexan jirayba waa ku qayluulaysan jiray duhur ka hor intuu tago nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaanay umu sulaym sheegtay nebigu inuu ahaa micraaqan mid aada u dhidid badan laakiin dhididkiisu mid urqarmuun iyo waxaasi keena mu ahayn isagaaba udgoonaaba maalinuu gurigeeda seexday rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaa waxay bilowday inay nebiga dhididkii ka hoorsato oo ay quraarad ku shubato nebigaa ku toosay iyadoo dhididkii ka guranaysa nebigu wuxuu yihi maada tafcali ya uma sulaym maxaad samaynaysaa uma sulaymay waxay tihi rasuulka ilaahi u dhididkaagaan guranaya waxaan doonayaa cadarka noo yaalla inaan inaan ku darsano yacnaa si uu cadarku usii udgoonaado nabigeennu calayhi salaatu wasalaam dadka uu booqdo marka ay raashin ay siiyaan ay ku casuumeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa u ducayn jiray waxaa ducooyinkiisa ka mid ahaa aftara cindakum asaa'imuun waakala طacaamakum alabraar wasallat calaykum almalaa'ika dadka soomani agtiina ha ku afuraan waayo qofka qof sooman afuriyaa ajar weyn buu leeyahay dadka wanaagsanina raashinkiina ha cunaan waayo qof wanaagsan hadduu raashinkaaga cuno muxuu ugu xoogaysanaya ugu tamaraysanaya dee wanaaggii iyo cibaadadii laakiin qof xumi hadduu raashinkaaga cuno maxaa dhici karta inuu ugu xoogaysto oo tamar ugu helo macsiyadii wix ilaahay ka cadhaysin lihaada baa nebigu calayh isalaatu wasalaam uhi laa laa yaakul طacaamaka ilaa taqiy qof ilaahay ka baqda mooyaane qof kale raashinkaaga yaanu cunin qofkaad og tahay raashinkaa aada siisay inuu ugu xoogeysanayo macsiyo iyo wax ilaahay ka cadhaysiiya ha siinin raashinka wasalat calaykum almalaa'ika malaa'igtuna ha idiin ducaysa buu odhan jiray nebigu calayhi isalaatu wasalaam waxaa kaloo ducooyinkiisa ka mid ahaa allahuma baarik lahum fiima rasaqtahum ilaahu dadkaa raashinkana siiye waxa aad ku arsaaqday u barakee waqfir lahum ilaahu dembi dhaaf warxamhum ilaahu u naxariiso taasina waxaay ka mid tahay abaalgudka wanaagsan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man sanaca ilaykum macruufa fakaafiuuh qofka wanaag idiin sameeya u abaalguda fain lam tajiduu maa tukaafi'uunahu bihi fadcuu lahu waxaad ugu abaalgudaan haddaydaan helin u duceeya xataa tarawna annakum qad kaafa'tumuuh ilaa aada is odhanaysaan alla ile qofkaad ducaad ugu abaalgudeen ilaahay subxana wa tacaala hayna waafajiyo akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan ee nebigeenu calayhi salaatu wasalaam uu lahaa wallahu aclam waxka billahi towfiiq وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الإخوة والأخوات انتهينا كل منه شرح كتاب كله وسيدانه كله وحدين كاتجينا بحفظ الله تعالى ورعايته مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد